imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka siddeedaad ee korintoska koowaad waxyaalaha sanamyada loo sadqeeyo xagga waxyaalaha sanamyada loo sadqeeyo waxaynu garanaynaa inaynu dhammaan aqoon u wada leennahay aqoontu way kibrisaa jeceylkuse wax buu dhisaa qofkuni hadduu u malaynayo inuu wax garanayo weli garan maayo siduu u garan lahaa laakiin qofkuni hadduu ilaah jecel yahay ilaah baa garanaya isaga haddaba xagga cunidda waxyaalaha sanamyada loo sadqeeyo waxaynu garanaynaa inuusan sanam waxba dunida ka ahayn oo aan ilaah jirin mid mooyaane waayo in kastoo ay samada iyo dhulkaba jiraan wax ilaahyo lagu sheego sidii iyadoo ilaahyo badan iyo sayidyo badani jiraan laakiin innagu waxaynu leennahay ilaah keliya oo aabbaha ah kan wax waluba ka yimaadaan oo innagana isagaa ina leh iyo sayid keliya oo ciise masiix ah kan wax waluba ku ahaadeen oo innagana isagaynu ku ahaannay walaalka itaalka daran laakiin dad oo dhammu aqoontaas ma wada laha laakiin qaar sanamka tan iyo hadda u bartay waxay u qabaan waxay cunaan sidii wax sanam loo sadqeeyo qalbigooda itaalka daranina wuu nijaasoobay cuntadu ina hor joojin mayso ilaah haddaynaan cunin waxba inagama dhacaan haddaynu cunnana waxba inooma kordhaan laakiin iska dhowra si aan ikhtiyaarkiinnu wax lagu taranturoodo ugu noqon kuwa itaalka daran haddii qof ku arko adigoo aqoonta leh oo cunto ugu fadhiya meeshii sanamyada hadduu qalbiga ka itaaldaran yahay qalbigiisu miyaannu ku adkaanaynin inuu cuno waxa sanamyada loo sadqeeyo waayo waxaa aqoontaada aawadeed lumaya ka itaalka daran oo ah walaalkaagii uu masiixu aawadiis u dhintay markaad walaalaha sidaas ugu dambaabtaan oo aad qalbigooda itaalka daran u xumaysaan waxaad ku dembaabtaan masiix taa aawadeed haddii cunto walaalkay xumayso hilib weligay ma cuni doono si aanan walaalkay u xumayn